ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday saddex ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyadoo saddex kale oo cusubna lagu bedelay wasiiradaasi wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cusmaan cumar yariis oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo ganacsiga iyo warshadaha looga qaaday xilalkoodii wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya war deg deg ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxuu xilkii ka qaaday saddex wasiir isla markaana magacaabay saddex wasiir oo cusub ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa saddex wasiir xilalkii ka qaaday isla markaana saddex wasiir oo cusub uu u magacaabay xilalkaas banaanaaday ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kale ah mudane yuusuf garaad cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah marwe qadre axmed ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha iyo mudane cabdi faarax saciid juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta sidoo kale wasiir yariiso waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre uu soo saaray wareegto uu ku magacaabayo xilalka saddexdaasi wasaaradood oo loo kala dhiibay maxamed cabdi xayir maareeye oo loo magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha halka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamigana loo magacaabay hadanjiri axmed cismaan cawad siduu mar kale ku waramayo injineer yariisow ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa wareegto uu soo saaray oo ku magacaabay saddex wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka banaanaaday ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad farqadiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka boqolaad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirka ganacsiga warshadaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta wuxuu magacaabay qodob koowaad mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afar bisha koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban sidoo kale mudane cabdi maxamed sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afarta janaayo laba kun iyo siddeed iyo toban sidoo kale danjire axmed ciise cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afar bisha koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si deg deg ah ula wareegaan xilalkooda qodobka saddexaad magacaabidani waxay dhaqangelaysaa marka uu saxiixay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo uu saxiixay waxaana lagu soo saaraya faafinta rasmiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhanka kale qaar ka mid a waxgaradka iyo aqoon-yahanada magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya oo aan wax ka weydiiyey siday u arkaan go-aanka wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xilalka uga qaaday saddexda wasiir islamarkaana wasiiro cusub u magacaabay ayay aragtiyo kala duwani ka bixiyeen bismillahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf ilmursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin magacayga waxaa la yidhaahdaa yuusuf maxamed cali haddaad i weydiisa aragtida sidaan u arko maanta waxaa weeye horta xukuumaddu waxay shaqadeedu tahay inay wada shaqeeyaan haddii markaa ay dooratay inay beddesho wasiiro oo ay ku beddesho wasiiro ay u arkaan inay la shaqaynayaan taasi lama xuma dowladdeennuna waxaa weeye sideedaba waa dowlad dhaqan weeye adduunka kama jirto dhaqanka dowladda aynu halkakan uniga ah ee aynu haysanna mid adduunka ka jirta maaha waxaa weeye innaga teennu waxaa weeyaan waa traditional government ama dowlad dhaqameed waxaa loo baahan yahay marka ninka wasiirka inuu isku wado tii xeerkii iyo dhaqankiina isku wado tii siyaasaddii iyo waxqabadkii dowladnimona isku wado marka labadaasaa loo baahan yahay hadday marka iyagu ay berefergareeyeen ama ay jeclaysteen inay bedelaan wasiiro oo wasiiro la shaqayn kara oo kala shaqayn kara intaaba ay keenaan aniga ilama xuma dee had iyo jeer xilalkuna waa wareegto wareegtadaasna waa la sameeyaa laakiin waxaa fiican qofka xilalka dadka soo qabtay ee wasiirada ama xildhibaanada ama bahalkii inaan suuqa lagu sii dayn magacayga waxaa la yidhaahdaa nabadoon cali diiriya afrax kamana kana mid ah nabadoonnada soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho isbeddelka dhacay xalay waxaan u arkaahow sideedaba waxaa weeye annagu waxaan rabnaa inaan taageerno wixii wanaagsan wixii isku halayskii waxaa ka mid ahay war meel halaysku wada raaco sababtaa wii xala dhacay annagu waxaan rabnaa qof kasta oo soomaaliya oo dowladdaas oo soomaaliyeed u dhisan tahay in ay arrintaasu isbeddelka dhacay uu macnaha uu keeno wixii khilaafiye iyo sistem jiray in ay isbeddelku keenaan aad aan ugu soo dhoweynaya ma fahamte sababtoo a dadku waxay ugu wanaagsan yihiin in ay wax wanaagsan ay isku taageeraan khilaafna ma dhammaahayo sababta ah siyaasad sideedaba waa laisku hayi jiray khilaafna ma dhammaahayo haddii dowlad kastoo timaada mucaarada yeeree laakiin waxaa la rabaa mucaaradku inuu noqdo mid wax dhisa maani mid wax dumiinuusan noqon dowladdana waxaa lagaga rabaa inay shacabkeeda kan maxaafidka iyo kan ka hadlaya dareenka siyaasadeed fahmaya intaba in ay ka warqabtana dowladda iyada laga rabaa arrinta xala dhacdana isbedel wanaagsan weeye
isbeddelkan kooban ay xukuumaddu samaysay wuxuu la mid yahay isbedeladii hore ay samaysay wasiirka gaashaandhigga iyo lamid aha laakiin xubnaha hadda ku soo biiray xukuumadda waxaad moodaa waa xubno oo aad loo yaqaano xagga siyaasadda ama xagga arrimaha ganacsiga ama xagga beesha caalamkaba marka waa waxaan dhihi lahaa waxaan dhihi karaa waxay fursad fursad u tahay in ay wasaaraduhu ay sii shaqeeyaan mar kasta arrinta isweydiintale waxay tahay deganaanshaha siyaasadda soomaaliya waxay u baahan tahay in qorsho cusub lala yimaado u baahan tahay deganaanshaha siyaasaddana mar kasta waa midda keenaysa in isbedelada wasiiradu inay yimaadaan marka mar kasta haddii wasiirka la bedelo waxay calaamo u tahay deganaanshasaasiyadeedinaynan si kastaba ahaatee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa weli laga dhowraya inuu soo buuxiyo laba ka mida golihiisa iyo wasiirada gaar ahaan wasaaradda diinta ee awqaafta oo uu horey xilka uga qaaday wasiirkii wasaaraddaasi iyo wasaaradda gargaarka ee arrimaha musiibooyinka oo kal hore iska casishay doctor ise maryam qaasim